Iyadoo ay socdaan dadaallo kor loogu qaadayo waxbarashada gabdhaha, ayaa ururada haweenka ee ka jira magaalada Jowhar waxa ay door muuqda ka qaataan wacyigelinta waxbarashada gaar ahaan haweenka. Gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada Jowhar Xamdi Nuuno Maxamed ayaa ka warbixisay doorka muhiimka ah ee ururka uu ka qaato kor u qaadista wacyiga ku saabsan waxbarashada.
heerka ay waxbarashada hadda ay ka joogaan waa alxamdulilah midda ugu wanaagsan sanadihii hore iyo hadda way kala duwan yihiin oo kaalimaha koowaad waxa kale waa gabar intaasna waxaa maanta iska leh inkastoo maxay ahayd gabar la dhihi jiray gabar jikada ay galaysahay wax ma baranaysa gabar rusaan waa iyo hadda waxa lagu tiigsan yahay waa gabar waxa wa- waxbarashada heer iyo wanaag ka gaarayna way fiican tahay ilan hooyada wax baratay waa u- dalkii wax bartay maran Waa oo gartay.
hogaaminaysa kalaamooyinka waa lafdabarkii bulshada baratayna waa umadeedana wax barata gabdhaha waxaa leeyahay oo gabdhaha maxeed halagu dhiirigsiiyo waxbarashadooda haa waa ku daraaruujinaa oo maxeed mar walba waa laga wacyigeliyaa gobolka oo dhan waa loo ii sheegaa maxeed gabdho badanaa jiro aniga haawen ahaan xataa gudoomiye ku-xigeenka ahna aniga qofkii wax bartay oo haddana dhakhtar ahaahay waa ku dhiirigeliyaa oo gabdhaha mar walibona waa ku wacyigeliyaa war wax barta maxay ahayd haddaa wax barataan qof maanta aad u baahanaysaan aba u ceshoonaysaan ma lahan oo gacantiina wax ku baranaysaan oo hooyo cunugeeda bilig haddee barato wax inay ku dhiirigeliso cunugeeda waaye maxay ahayd bulshada oo dhanne waxay u tahay lafdhabar oo dhehaysaa war wax barta gabiimihii beri haddee wax bartayna iyagaa wax kasto qofka wax bartay buu qof oo u baahan yahay soo malaxmad marka waxaa wanaagsan ee aniga sidka ururka haween ahaan si fiican ayaa u wacyigelinaa oo mar weliba waa u sheeg Gudoomiyaha ayaa xustay in ururka si gaar ah uu xoogga u saaro dadaallada lagu dhiirigelinayo dumarka in ay helaan waxbarasho tayo leh.
dadkii dhegeysanaayo gabsiida gabdhaha waxaan leeyahay gabdhaheygiio waxbarta ee maanta ninkii waxbartaa bar waa ka gaaro maanta haddii waxaa sii jeclaanahay meelaha xataa roobka fog ay jirto alaa tuulooyinka oo kaleeto iskuullada iyo magaalada ka fog in loo dhiso iskuullo madaxda gobolka u dhisto ama dadka mu- muwaadinka oo maxayd wax baxsanayo kaleeto Haweenka ayaa sanadii ugu dambeeyay kalimaha hore kaga jira waxbarashada dalka.